إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن سوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب البيوع أيام كده جرني باب كان وباب اللقطة بعد ذي باب كده هذا محل لقطة luqada waxaa la yidhahdaa maalka dariiqa laga helo qof lena aan la garanayn luqada waxaa la yidhahdaa maalka waddada laga helo qofkii lahaana aan la garanayn haddii qofkii lahaa la garanayo luqado lama yidhaha qofkii lahaa ayaad u haydaa isagiiad u geyne laakiin dariiqaad ka heshay cid lana garan maydid kaasaa waxaa la yidhahdaa luqada marka luqadadaa saddexa loo qaybiyaa waxaan qiimo weyn lahayn oo dadka dabaqadda dhexe ah ee iska caadiga ah een aqniyadan ahayn fuqarada baaba'aana aan ahayn hore ay ka halmaamayaan wax ay markay ka lumaanba aysan raadayn sida ul yar oo kale iyo sida waxa weeyaan xarig yar iyo sida waxa weeyaan jaadow oo kale iyo sida qalin oo kale aan qaali yahayn iyo xabad rootiya iyo waxyaalaha nuucaasa xabad timira iyo kuwa nuucaasa qofka markuu helo inuu isticmaalo u bannaan markuu helaba isagoon yaboohin oo aan dhinyaa leh waa u bannaanta waxyaalaha qofka markii qofkii uu ka lumayba uusan ku laabay qofka hadduu tago way ga maqan tahay hor uga socona ku laabanma waxyaalaha nuucaasa qofku markuu helaba waxaa u bannaan inuu iska isticmaalo waa qayb qaybna waa xoolaha oo kaleeto geela lo-da fardaha xoolaha bahallada yaryaru aysan cuni karin bahallada yaryar ee haclabka iyo di'diga iyo aysan cuni karin dawacada iyo uubatadu aysan cuni karin oo xooggooda iskaga celinaya sida geel oo kale ama se orod iskaga celinaya sida fardaha oo kale iyo deerada oo kaleeto iyo ama haadid ay haadaan iskaga celinaa shimbiradad leeyaho oo kale hadday yihiin kuwaasna maba la taartaba shaqada kuma lihid maba soo qabanaysid marba haddii dugaagar yaryar uusan taaba karin ka di'bi wafaclab wa waladi اlasad kuwaas taaba maydi waa geelii shimbirihii hadday jirto deero iyo dabataag dad dhaqda waxaasoo kale taababa maydi waxa weeyaan haddaad ayago badi aragta waa ka leexane maba soo qabanayno maxaa ila qofkii lahaana waa raadsana bahallada yaryarna ma cuni karaan bahal weynna mar walba ma soo taagna qaybna weligaa waad yaboohina haddaad qaaddo waa xaramka maka wixii laga helo baadiya iyo xaajiga baadidiisa labadaas weligaa haddaad qaaddo boqol sano haddaad yaboohayda xalaalkuma ahan waa inaad weligaa yaboohid ama ha qaadin wixii xaramka maka laga helo iyo wixii xaaji baadidiisa oo maalan carafaad ka heshay marka xaajigay ka lunta wixii xaaji ka luma waa saas wixii xaramka laga helana waa noocaas saddexdaas waxaa ka soo hara tiradii ka batay xoolaha yaryar arigii oo kale lacagaha dahabka alaabaha kuwaas inaad qaadana khiyaaraad u leedahay inaad iska daydana khiyaaraad u leedahay haddii laba shardi la helana inaad qaadaa fiican haddaad waxa weeye naftaada aamin ka taho qof aamina tahay kuna kalsoon tahay inaad yaboohi karto hal sano inaad qaaddaa wanaagsan inaad qaaddo ayaa wanaagsan hal sano inaad yaboohidaana waajib kugu ah oo aad ka yaboohido meeshii aad ka heshay iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan sida albaabka masaajidka iyo suuqyada oo kale marka afartaasaa loo qaybiyaa luqadada afartaas ayaa loo qaybiyaa luqadada wa can anasin radia allahu canhu qaal mara nebiyu nabigaa soo maray sala allahu calayhi wasalama bitamratin hal mir oo timir ah fi dariiqi waddaduu ku soo maray fa qaala wuxuu yidhi nabiga lowlaa annii aqaafu inaan ka baqayaa haddaysan jiri lahayn an takuuna inay ka mid noqoto min asadaqati sako laakantuhaa waa cuni lahaa muttafaqun calayh xadiidka anas nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu soo maray xabba timiraho dariiqa taalla markaasuu wuxuu yidhi xabbadaas timirtaa haddaanan ka yaabayn inay tahay sako waa iska cuni laha haddaan ba cuni laha marka taas maxay ku tusaydaa koow waxyaalaha yaryarka ah ee dadka awsaaqu naasi ay hore ka halmaamayaan xabad timida xabad rootiya ul yar xarig yar waxaasoo kaleeto marka la helaba qofku inuu iska cuni karo marka la helaba inuu qofku isticmaali karo oo aysan yaboohin iyo baafin u baahnayn saasay tusayda xadiidku wuxuu kaloo xadiidku tusayaa nabiga sal اlahu alيه waslm sekadu inay xaaraan ka tahay xadiid badanaana sidaas tustay nabiga iyo weliba aalkiisa reer beni haashim xaaraanay ka tahay nabiga sal اlahu alيه waslm xadiidka saxiix muslimka ee zakadii aan ku soo marnay wuxuu yidhi ina sadaqata laa tanbaqii liaali muxamed inamaa hiya awsaaqu naas sako uma habboona nebi muxamed ehelkiisa waa wasaq dadku isku dahireen ila sadaqada marka qofku la bixina dunuubu iskaga dahira marka xadiidku wuxuu caddaynaya nabiga waa ka xaaraam sakadu wuxuu kaloo xadiidku caddaynaya nabiga waracnimadiisa waraca meeshuu ka gaahay sababtoo ah qofka gurigiisa wuxuu ka helo qofka gurigiisa wuxuu ka helo asal wayuu asagu leeyahy haddii ay haddee waxa weyan xabadkan timirtaa uusan lahayn uu og yahayna haddeer waxa la og yahay waa inay baadi tahay laakiin inay seke tahay lama oga wa maca daalika nab guriga nabiga sekaa la keeni jiray waracnimo uu ka cararayo sekadii la keeni jiray amay ka dhacday uu iskaga daay dhowrsiga nabiga ayaa taasuna ku tusaydaa sala allahu calayh wasalam dhowrsiga nabiga ayay ku tusaydaa nabiga sala allahu calayh wasalam weliba wuxuu ka helay gogashuu ku jiifay hoosteeda sida xadiiska bukhaariga uu tusaa oo wuxuu yidhi anoo gadoomay anoo ku soo laabtay ehelkayga aan xabad timira ka helay gogoshayda koraan u qaaday markaasaan ka baqayo inay sekata kor markaan u qaaday aan ka cabsad inay sekata xadiis imaam axmed uu wariyey xaafid alciraaqina takhriiju lixyaaga uu kaga dhigay xasan wuxuu leeyahay inta helay aan cunay ta helay xabba timira aan cunay markaas aan ka cabsaday in ay tahay seko ta cunay aan kadibna baqay xaafid ibn xajar waxaa lagu jamcinaa waa laga kala duwan marnu cunay waa ka baqay kadib markalu helay kadibna cuni jiro iska daay waxay marka tusaydaa in la cuni karo baadidaas yartaa ee aan qiimaha lahayn wuxuu kaloo xadiidku tusayaa tawaaduca nabiga isagoo qadarkiisa iyo qiimihiisa la og yahay xabba timiroo dhulka ka hele waa iska cunaa risqigaas ilaah tawaaduca nabiga ayaa xadiidku daliil u iyo xujo وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من أياء يمد إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نبي ويدي عن اللقطة بعضها لقطة إيغا وران ويرى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة إيغا وران معناها ما حكمها وي حكم كيف إيغا وران فقال نبي اعرف أقنصه cifaasahaa weelkay ku jirto iyo wa wikaaha afxirkeeda waa inaad oqoonsato weelka ay ku jirto iyo xarigga afka kaga xidhan labadaas oqoonso waxay tusaydaa inay waajib tahay qofka baadida hadduu qaado inuu calaamadaheeda oqoonsado weelka ay ku jirto xarigga afka kaga xidhan riwaayad kale waxay caddaynaya cadad hadday tahay wax la tiriyo tiradeeda taasna waxay dha culammadu waxaa laga qaadanaya in afka inta laga furo la tiri karo maadaama la yidhi tiradeeda oqoonso ta afka xarigga laga furo oo weelka hoose gudihiisa la fiiriyo in la tiriyo bal intay tahay hadday wxuu wax la tiriyo yihiin tilmaamahoo dhan inaad oqoonsato tilmaamahaas fawaa'id badanaa ku jirta fawaa'idda ku jirtaa waxay tahay waxa weeyaan in aysan maalkaaga ku darmin dadka dhaxalkaagalena aysan maalka u malayn qofka hadhow sheegana markuu kuu yimaadana aad kala garato inuu been sheega inuu kuu sheega qofkii alaabtaan lahaa inuu yahay in kale inaad kala garato si aad u kala garato waa inaad waxa weeyaan oqoonsato oo calaamadaha altirdo icrif oqoonso cifaasaa weelkeeda iyo wawikaa ahaa afxirkeeda riwaayad kaleeta cadadkeeday ku dartay wixii calaamada marka waa inaad oqoonsataa waxa lagu bixinaaho qofka lagu sinaaha waa calaamadaas hadhow markhaati loo dilma uma carifaa kadib yaboohi kadibna yaboohi sanatan hal sano yaboohi tanna waa amar kale oo nabigu amray carifa waa amar waxay tusaydaa qofkii baadi soo qaada inuu yaboohiya inay waajib ku tahay weliba hal sano inuu yaboohiyo inay waajib ku tahay hal sano sanadka waxay dhahdeen culummadu usbuuca hore oo ay cusub tahay gelinka hore iyo gelinka dambe labadaba waa yaboohina subaxdiina waa yaboohina waryaa baadiyu ka maqanta day arita waryaa ari ka luna day lacag tahay yaa lacaw ka maqanta day tahay alaab kale alaabta noocaas way ka lunta tilmaanna sheegi mayda laakiin alaabta waa inaad sheegto laakiin tilmaanta sheegi mayda oo dhihi mayda dahab intaasoo kiilaa iyuu ka maqan dhihi mayda ilaa adaaba sheega marka tuugaa iska imaanoole anu hale laakiin jinsiga guud aad iska sheega bis jinsiga guud ayaad sheegay marka hal sano waxay dhahdeen maalinta usbuuca hore maalinta labadeeda gelinayo labyoohina markaas kadibna maalintiiba mar hor kadib usbuuciiba mar saasaad ku waday sanadka waxaana laga yaboohinaa meeshii laga helay iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan sida masaajidda iridooda iyo meelaha xafladaha iyo suuqyada intaasaa la yaboohina dii baadiye laga helay tuulooyinka ugu dhowaa laga yaboohina baadiyahaas baadiyahaas tuulooyinka ugu dhowaa laga yaboohina hal sanaad yaboohina uma carifa yaboohi sanatan hal sano fain jaa hadduu yimaado saaxibuhaa qofkii iska lahaa faaddihaa ilayhi jawaabkiiyaa maxduuf haddii qofkii iska lahaa yimaado faaddihaa ilayhi u gudo si faaddihaa ilayhi u gudo oo si waa inaad faraha ka saarta qofkii laha hadduu yimaado xadiiska lafdigaasu xadiisku uu ku soo aroray faaddihaa ilayhi qofkii lahaa hadduu yimaado waa inaad u gudataa hosiida kaliya waxaad weydiina tilmaamaha hadduu tilmaamihiisi saxa u sheego waa siinaya markhaatina u diri maydid markhaatina u diri maydid sidaas weeye sida sawaabka inaan wax markhaatiya loo diraynin ee hadduu yimaado la siina maxay dha nabigu markhaati ma sheegin sala allahu calay wasalam laakiin imaamu shaafici wuxuu yidhaha markhaati la-aan la siima laakiin qowlka sawaabka waa qowlka kaleeto ee ahlcilmiga kale ku tageen oo ah inaan markhaati loo dirayn sababtoo axaadiista ku soo arortay hal mid markhaati ma sheegin calaamadahaas ayuu sheegay calaamadahaas maadaama uu sheegay waxa wax lagu siinaa waa calaamadahaas calaamadahaas ayaa lagu siina markuu yimaado marka waa inaad siidaa ood faraha ka saarto haddii mid kale yimaado ku yidhaha anaa lahaa ee maxaad iiga siiday dushaada ma ahan haddii calaamadihii uu si saxa u sheegtood siiday adiga lagaama rabo wuu sheegtay waana sii fain jaa hadduu yimaada saaxibuha qofkii iska lahaa faaddiha ilayhi u gudo wailaa in lam ya'ti hadduusan imaanin fa sha'nuka arrinkaagu bihaa baadidaasu ahaa macnaha fatasaraf bihaa ku tasarufu ku tasarruf marka hal sanoo marka markaad joogto halkii sanana aad yaboohinayday kadib waxaa kuu bannaan inaad iska isticmaasho alaalay kuu inaad isticmaasho xalaalay kuu tahay inaad isticmaasho oo aad milkido laakiin markaas aad isticmaalaydo macnaheeda ma ahan qofkii iska lahaa xaqiisa in meesha ka baxay bacda sana hadduu yimaado xaqu u leey isaga iska labaa kuu bannaan sanad markuu dhammaado hal sana markuu dhammaado labaa kuu bannaan inaad adugu isticmaasho iyo inaad sadaqaydo labadaasaa kuu bannaan haddaad isticmaasho markuu yimaado waa ijmaac farahad ka saane ibnulxasmi unbaa khilaafo waxba ictibaar male farahad ka saane haddii uu waxa weeyaan uu yimaado walow bacda sana xadiiska waxaana caddayna bukhaari iyo muslim in haddaad isticmaasho kadib la bixina oo xadiiskaas waxaa ku jirta fain lam tacrif fastanfiqha daadan garan qofkii lahaa nafaqayso waltakun wadiicatan cindaka agtaadana ammaanaha ku ahaato fain jaaa daalibuhaa yowman min adahab qofkii raadahaya maalin maalmaha ka mid a hadduu yimaado fadfacaha ilayhi u dhiib marka markaa isticmaal lagu leeyahay ma ahan qofkii hadduu yimaado inuusan lahayn qofkii wakti kasta uu yimaado waa la siinaa waana ijmac sida imaam alqurduri uu jaamicqur-aanka waxa weeye jaamic axkaam qur-aanka uu suuratu yuusuf u sheegay marka waa noocaas waagu yimaado laakiin haddaadan isticmaalin ee aad sadaqaydo hal sanaad baafid sanadkii markuu dhammaaday ayaad sadaqaydo markuu yimaado labuu khiyaar u leeyahy inuu yidhaahdo haddaad ii sadaqayday anaan sadaqadii aqbalay anaana iskale ajarkaas adna wax kaama rabo iyo inuu yidhahdo ii sadaqay kuma dhihin isii labadaasuu khiyaar u leeyahy hadduu aqbalo asagay sadaqowta adigana wax laguma leh hadduu diidana aday sadaqa kuu tahay asna waa u gude sadaqadaasu aday kuu maqanta laakiin hal maaddo ogow sanadkoon dhammaan ma sadaqay karti mana ku tasarufi karti sanadoon dhammaan ma ku tasarufi karti kuma bannaana ee waa markaad ama sadaqay karto amaad isticmaali karto waa markii sanadu dhammaato wey qaala wuxuu yidhi fadaallat اlqanam maa xukmuhaa macnaheedu fadaallat اlqanam ariga baadidiisa maa xukmuhaa xukunkeedu muxuu yihi qaalana wuxuu yidhi hiya laka aday kuu sugnaatay adiga iska leh ow liaqiika walaalkaaga ay ka soo luntaa iska leh ow lididi ama uubatada leh macnaheedu waxa wayaan haddaadan qaadin uubatada cuna haddaad qaaddana ama walaalka ay ka soo baadiyowdaa imaana hodsiine ama adiga sanad markaad yaboodo isticmaalay xalaal kuu noqe marka saddexda adugu mid meel marsi haddaad adugu soo qabato oo aad yaboohido sanad markii la joogo aday xalaal kuu tahay haddii qofkii lahaa yimaadana isagiyaad siine laakiin haddaadan qaadin waxa weeyaan uubatada cunay marka qaad weeye macnaheedu taasna waxay idhahaan cilmigu qofka naftiisa aaminka ah oo ku kalsoon inuusan khiyaanayn inuu yaboohi karo sanad waxa u feecan inuu qaado saxaabi nabigu qaad uu yidhi laakiin qofkii isla ma yaboohi karti meeluu iska dhiga maba yaboohinayo xaaraanu ku dhacay qofkaas qofkii hadda inuu asagiiba cuno ka cabsanayana kaba daro marka qofkaan isku kalsoonayn waa inuusan qaadin waa inuusan qaadin mideeda kaleeto waxay idhahdaan cilmiga waxaa ijmaac ah sidaa xaafid ibn cabdilbari tamhiidka uu ku soo naqliyey neef ariya haddaad hesho neefkana meeshu ay tahay meel cabsi ah meeshu ay tahay meel cabsi ah oo neefkaan in aad u cabsaydooda hay kelin waa iska cunee waa yaboohine marka adoo cunay aad yaboohine halkiisana aad yaboohine kadib markii qofka lahaana waa u gude waa laakiin meel cabsiya markay oo neefkii loo cabsaday qaala wuxuu uhi ninkii fadaalatu ibil geela baadidiisa maa xukmuha geela baadidiisa iga waran qaala nab wuxuu uhi maa laka walaha maxaa iskugu keen jira ayada iyo adiga geel maxaa kuugu jira geel iyo adiga maxaa iskugu keen jira macahaa geela waxaa la jira siqaaha sibraarkeedii macnaha calool weyn ay leedahay biyo weynay ku shubataa markaasay bil ku qadi kartaa bil ayay ku qadi kartaa wa xidaa'uhaa kabaheediina waa wadataa caga xoog lahay leedahay dhagax iyo qodaxda iyo kulli ay ku dul marto teri dulmaaca biyaha way soo aroortaa geelu markuu oomo ceelka waa yimaada iyadoon cidno keeni ayuu ceelka aadaa geelu markuu oomo ceelkiyuu aadaa wa taakulu shajara geedahana waa daaqdaa markay biyaha cabto waa soo feed oo dhul dheer ayay u daaq doonaneen xataa yalqaaha ilaa uu kala kulmo rabbuhaa qofka iska lahaa rabbulbeyt rabbulibil qofka xoolaha le wey rabbi maalig wey maxaa markaa kugu jira geel taasna waxaa laga qaadanaa geela baadidiisa ma teeba kartid hal maado waxay dhaha culammadu waa bannaanta meel halaag maalan oo ama waxaw cadow dhacayo ama libaax uu ku badan yahay dad ku aragto inaad ka wado xoogaa ka kaxayda qofkii lahaa haddaad taqaanoo geeli reer hebel aad u taqaana aad u soo wado walaalka u geydo waa gooni laakiin baadi ahaan inaad u qabato u yaboohdo may faraha kala bax toban sana dad yaboohayda xalaalkuu noqon ka geela shaqo kuma leh lama yaboohiyo waxayna yidhahdeen culummadu waxaa la mid a dhammaan xoolaha aysan cuni karin bahallada yaryarka bahalada yararkaa kadiibi waaclabi iyo wixii la mid bahalladaas waxaysan cuni karin oo dhan la soo qabanma xoolaha waxa weya bahallada aysan cuni karin ama xooggiisu iska uga baxsana oo geela maba isku daydo dawacada maba isku daydo ama orodkiisu uga baxsana sida fardaha oo kale iyo beerada oo kaleeto iyo cid dhaqata haddii la helo amase waaba haadaa shimbiraha dadku leeyihiin oo kale baal marku inta waaba iska haadaaba marka kuwaas aan bahalada yaryar cuni karin ma soo qabanayn oo iska daynayba adiga mana yaboohinaysa muttafaqun calayh wa canhu can zayd bni khaalid qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man aawaa qofkii soo dumaa daallatan baadi baadi qofkii soo qaada fa huwa daallun isagaa baadiya maa lam yucarifhaa hadduusan baarfin fiiri qofkii baadi soo qaada oo aan yaboohin isagaa baadiya taas marka waxay tusaydaa baadida qofka soo qabta ee aan yaboohin inuu dembi ku dhacay oo uu baadiyoobay waa waajib haddaad xoolo islaamida baadiya qabato inaad yaboohido weliba meeshii ay ku lumeenna aad ka yaboohido iyo meelaha ku dhow rawaahu muslim ayaa xadiidkaas wariyey wa can ciyaad ibnu ximaar radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man wajada qofkii hela luqadatan baadi falyushid markhaatiha uga dhigo daweey cadlin laba cadaalad u saaxiib ah walyaxfad ha ilaaliyo oo ha xifdiyo walyaxfad ha xifdiyo cifaasahaa weelkeeda wa wikaa'aha afxirkeeda uma laa yaktum yuusan qarinin walaa yuqayid yuusan maqnaysiinin fain jaa hadduu yimaado rabbuhaa qofki iska lahaa fa huwa qofkaasaa axaqu bihaa u xaqnimo badan wa ilaa in lam yeji hadduusan imaan fa huwa maalku maalullaahi waa maalkii alla yuutiihi alla waa siinaa man yashaw qofkuu doono rawaahu axmedaa wariyey walarbacatu afartiina waa wariyeen ila tirmidiya tirmidi maahane wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay waa bnu jaaruudna waa saxiix yeelay waa bnu xibbaanna waa saxiix yeelay xadiidkan waxaa wariyey saxaabiga la yidhahda ciyaad ibnu ximaar ciyaad ibnu ximaar ibnu abi ximaar a la yidhahdaa ibnu naajiya atamiimi almujaashici radia allaahu canhu nabigay saaxiibba ahaa jireen radia allaahu canhu nabiga ayuu saaxiib la ahaa sala allahu calayh wasalam waqtigii hore qabla alislaam nabiga hadiyadu u soo diray marka ilaahay rasuul ka dhigay ayuu u soo diray hadiyad asagoon isagu weli islaamin nabigu kama aqbalintaas cillad buu ku diiday basre ayuu degey waxaa axaadiidta ka wariya mutarif ibnu cabdilaahi ibnu shakhiir iyo walaalkiis yaziid ibnu cabdilaahi xasanulbasri iyo kayrkood wa can ciyaad ibnu ximaar radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man wajada qofkii hela luqadatan baadi falyushidha markhaati geliyo daweey cadlin laba cadaalad u saaxiib marka qofka baadi markuu helo waajib waxaa ku ah inuu markhaati u sameeyo maxaa yeelay waa amar falyushid nabigu wuxuu markhaati ha u sameeyo waa amar amarkuna wujuubu tusiyaa marka waajib waxaa ku ah inuu u sameeyo markhaati markhaatiu samayntaas wax badanay taraydaa kow asaga naftiisu inay waxa weeye naftu waa iska ammaaratu bisuu inay naftiisu waxa dhacda ugu sheekayna iska hadduu markhaati u sameeyo badanaaba naftu damci may laba ogay in lala ogay inaad baadi hayday markhaati waa in u sameeyo naftiisayba dan u tahy inaysan damaacin inay cunto waxay kaloo dan u tahay waxa weeyaan hadhow caruurtiisa iyo dadka dhaxalkiisa lena waxa weeyaan way ogaanayaan inay baadi tahay tan kale haddii dayn lagu yeesho oo imaamka muslimiintu xajibiyo qofkan oo laydhaha maalkiisaoo dhan kuma tasarufi karo tan waa baadi uu leeyahay markhaati keena l markhaatiguu keena dii kale hantidiisa lagu daroo dadka daynta kulahayaa la siina waxyaalahaasoo dhan uu uga badbaadaa marka marka waa inuu markhaati u sameeyo waa amar wuxuu markhaati ha u sameeyo marka laakiin wuxuu markhaati u samaynaa waxay tahay baadi nuucaasaan hayaa calaamadaha markhaati u samayn ma dhihi maayo ila arag calaamadaanay leedahay xariggaas afka kaga xihan cadadkeenu waa intaas dhihi maa maxaa yaele waxaa faafaya calaamadihii hadhow lagu bixi lahaa calaamaduhu waa waxaa qofkii soo doonto lagu sii lahaa haddii qofkaan markhaati uga dhigo laba markhaati u sameeyey labadii daday u sii sheegeen mid tuugaha ka maqla isagoo calaamadihii xifdsan imaana marka waxa markhaatiga loo yeelaa waa jinsiga guud baadidaas inaan hayo markhaati ka ah uhi calaamadaha tusi ma calaamaduhu waa wixii lagu bixi lahaa falyushid markhaatiha uga dhigo dawey cadlin laba cadaalad u saaxiiba walyaxfad ha ilaaliyo oo ha xifdiyo maskaxdaa ku xifdiyo ifaasahaa weelkeeda iyo wawikaaha xirkeeda waxa weeyaan hadduu qorana kaba sii fiican ousan maskaxda ku xidhin uma laa yatum yuusan qarin waa xaaraan inuu qariyo baadidii markuu arko inuu qarsado xaaraan wey waa inuu baafiyo oo yaboohiyo walaa yuqayid yuusan maqnaysiinin walaa yuqayid macnaheedu waxay tahay meeshii uu ka helay meel aan ahayn yuusan geeyin meeshii uu ka helay meel aan ahayn inuu geeyo xaaraan wey meeshii inuu ka yaboohiyo ilaa qofkii meelihii u ka raadina daanta meel ka hesho oo inta kismaayo ka heshaagaysa ka yaboohiyo taasu yaboohin maaha sababto waad ogtahay meesha inuusan joogin qofkii waxaa la rabaa meesha aad ka hesha inaad ka yaboohido fain jaa hadduu yimaada rabbuhaa qofkii iska lahaa fa huwa qofkaasaa xaqu bihaa u xaqnimo badan macnaha siiyo laasima inuu siiya sifaadii hadduu sheegto markhaati la weydiina wailaa in lam yejid hadduusan imaan fa huwa maalullaahi waa maalkii alla yuutiihi alla waa siiya man yashaw qofku doono taasuna waxay tusaya markuu sanadka yabooyo haddii la waayo xalaal ay u tahay inuu isticmaalo dib markaas kadib qofka ilaaha yimaadana waa u gudaa waa ijmac rawaahu axmedo weli waa arbacatu ila tirmidi wa saxafa ibnu khusayma wabnu jaaruuq wabnu xibaan culummadu waxay yidhaahdeen xadiidka waxaa laga fahmaa qofka baadidan soo qaaday waa amiin qowlkiisa unbaa la qabana waa amiin haddii la yidhi macnaheedu waxay tahay hadduu yidhahdo intaanay ahayd war alaabta intaanayadoo ka badana iga luntay intaanay ahayd hadduu yidhaahdo qowlkiisaa la qabana alqowlu qowli hadduu yidhaahdo aawo baadida aadhayda waa iga luntay qowlkiisaa la qabana aawo baadida aadhayda waa dhimato waa baaba'day qowlkiisaa la qabana wixii uu yidhahdaa lala rumayna qofkana haddii lu yidhahdo alqowlu qowli qowlkiisaa la qabana haddii lu yidhahdo macnaheedu waa la dhaaraan dhaaraan la marsiina marka qowlkiisaa la qabana macnaheedu waxa weeyaan masaas ahaa ku dhaaro waa ku dhaarto bis waa la dayna markhaati loo dirim marka waa amiin ha xifdiyaa nabigu yidhi waa amiin yaddu yaddu ammaana wa وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبغى النهاء وارغب عن لقطة الحاج حاج قباديس rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidka saxaabiga wariyey cabdiraxmaan ibni cumaan ibni cubaydilaahi alqurashi ataymi ibnu akhii dalxata ibni cubaydilaahi saxaabigii jaliilkaah casharatu mubashariina biljanna ka mid ahaa dalxat ibni cubaydilaahi walaalkiisaa dhalay cumaan ibni cubaydilaahi marka cabdiraxmaan ibni cumaan ibni cubaydilaahi wey min muslimati fatx maalintii maka la fartay maalinkii maka la furtay dadkii islaamay ayuu ka mid ah maalinkii maka la furtay aqwaal gabalna waxay leeyihin may xudaybiya sulxun xudaybiyu islaamay oo wuxuuba ka qayb galay cumratulqada cumratulqada maalintii cabdullaahi ibnu zubayr maka lagu diray maalinkaasi asle la dilay isku maalina la dilay cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam maka maalinkii lagu dilay asle la dilay ee hijriyadu ahayd toddobaatan iyo saddex وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نبي وارغي عن لقضة الحاج حاج قباديس وارغي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسوه تصيا قفك حاج قباديس كلمت مالك كضيع ما وحويا ما بنانا انت لناديو قفك استعمال وما بنانا وما بنانا ويكدون وحرام qaadida xaajiga haddii la yidhina waa mutlaq in laga helo xaramka iyo meelaan xaramkahay in laga helo sida carafo oo kale carafo xaram maaha carafo oo kale meelaha xujaydu ay tagaan carafaa ka mida xaramkana ka baxsan dii carafo laga helo dii xaramka laga helo dii meel kaleeto oo la ogaya inay aarta xujayda tahay laga helo ma bannaana uma bannaana qofna way ka duwantahay baadida kale xaramka baadidiisana way ka duwan marka farqiga u dhaxeeya xaajiga baadidiisa iyo xaramka oo xaajiga baadidiisa haddii lagu yidhi ama xaram ha laga helo ama meel kale laga helo waxa weeyaan waa xaaraan haddii laakiin xaramka lagu yidhaahdo xaramka kaliyahay gaar ku tahay sanadoo dhanna waa isku mid xaaji iyo xaaji cida cidday hata ka lunto ama xaaji ha ka lunto ama qof kale ha ka lunto baadida xaramka laga helo inta la baafiyo xalaalku noqomi oo nabiga sal اlahu alيه waslm waxaa ka sugan inuu yidhi walaa taxilu saaqidatuhaa ila limunshidi baadida xaramka xalaal uma ahan ilaa qof yaboohinaya maahan weligiis qof yaboohiye laakiin qof inta yaboohiyo oo sanad ama yaboohiyo ama ka badan xalaal ugu noqon maadada iska yaboohayna isku qaad xaajiga qaadidiisana lama yaboohiyo oo macnaha waxaan ula jeeda inta yaboohida xalaalku noqon me intaad qaaddo waa inaad weligaa yaboohida inta haddaad qaaddo waa inaad weligaa yaboohida haddii kale iska daa وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ضرارك لا يحل حلال معهم ذو ناب من الصباح معوحي الصاحب الضغاق حلال معه إلا عنه ولا الحمار الأهلي ضمير كدتك اللي تشوغان حلال معهم يريب كيسو ولا المقضة بعضية جدك لغيران حلال معهم luqadadaasoo min maalin mucaahadin gaal mucaahada maalkiisa ka mid ah ilaa an yastaqniya canaa inuu ka deeqtoomo maahane rawaahu abu daawuuda ay abu daawuud ayaa wariyey saxaabiga xadiidka wariyey almiqdaad ibnu macdi karib waxaa la dhahdaa kunyadiisa abukariima abu kariima almiqdaad ibnu macdi karib alkindi wafdiyaalka nabiga u yimid uu ka mid ahaa sal allahu calayh wasalam reer shaamu ka mid yahay axaadiisa waxaa ka wariya wiilkiisa yaxya iyo wiilka wiilkuu sii dhalo saalix ibnu yaxyaa cabdiraxmaan ibnu abi cawf sulaymaan ibnu caamir ayaa ka wariyey qaybkood shaamuu ku dhintay sanadu markay ahayd sabca wa amaaniin sabca wa amaaniin markay hijiriyadu aheed isagoo sagaashan iyo kow sano jira uu shaam ku dhintay وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال وقال قال رسول الله رسول الله يري صلى الله عليه وسلم ألا ضرارك لا يحل حلال معهم ذو ناب معمد صاحبه midkaas micida u saaxiibka oo mina sibaaci dugaag dugaagka ama bahallada duurka jooga wixii micile micidaasna uu ku qaraabto bahallada kale iyo xoolaha ku cuno hilibkiisu xalaal maaha waa xadiid caam ayu bahal kasta oo micileh micidaasna ku ugaarsada mici hadduu leeyahay suusan ku ugaarsayn macno male geeloo mici waa leey laakiin kuma ugaarsado geel ba xoolahana ma cuno laakiin mici uu ku ugaarsado oo uu ku cuno hadduu leeyahy waa waxa weeyaan waa libaaxi waa shabeelkii waa harancaskii waa gaduudanihii waa dawacadii waa weerweynihii waa wax kasta oo mici uu ku qaraabta leh xaaraan wey xaaraan wey baabkeedu waa noogu imaan doona waxa weeyaan aakhirka kitaabka noogu imaan doonta masaladaas haddeer maxalushaadka loo keenay luqadadaas wey bis ee halkaasay noogu imaan doonta halkaas ayuu noogu imaan doonta wax micile oo qaraabta oo ugaarsada xaaraan wey nabigu wuxuu ka reebay baalka la yidhahdo dabca dabcu waa qaraabtaa micina waa leey micinuu leeyahay maahana geelu dila dabca dabca wanaabaha bahalka soomaalidu tira wey ama dhuwaag dabca la yidhahdaa imaamu bukhaariga xadiidkaa saxiix yeelay tirmidiyaa wariyey tirmidi wuxuu yidhi wax maxamed ibnu ismaaciilaan weydiiyey bukhaari xadiidkan wuxuuna yidhi waa xadiid saxiixa kitaabka aakhirkiisuna noogu imaan doona xadiidka jaabir nabi maxamedaa yidhi sala allahu calay wasalam waa sayid ugaar wey waraabuhu waa ugaar nabi maxamedaa yidhi sala allahu calay wasalam imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaa lagu geli jiro hilibkiisu sugnaa jiray xaramka maka safa iyo marwo dhexdooda labada buurood dhexdooduu sugnaa jiray uu ka laalaan jiray hilibkiisu halkaasuu ka laalaan marka haddii qofku halkan soo surto kawaankan la soo dhigo maka miyuu ka fadli badanta hay ka duwan wax shakiya male inuu xalaali soo ma jeedin muran iyo hadda la gelsho muranka marka laba dhinacu ka socda dhinac waa dhinac siyaasiya oo waxa weeyaan waxaa la isdhexgeliyey masaa'ilkii diiniga ah ee sharciga ahaa iyo siyaasaddii fircooniga ahayd markaasaa la leeya waraabihiyaa la cuna haadu malayna qof waraaba cuna waraabihiyaa la cunay xaadu malayna hadda qof waraaba cuna siyaasiyaa laga dhigay waa dulmi tan labaad waxaa shaki galay hal maado way u wada caddahay culummada وانا يقانين ضبع إنه حلال يهي مبقر يهي سيد وأبي لكن إشكالكم ميشو كان شيء متقانا قال سبدا عدا جير أولا وان حرامها ورابوه ضبع بالك لراواب بحلك مدرواغا ما سوى وين حرام وفي صلاة الله قال واحد لأن ضبع وحلال وهنتي ما كانوا السبنات الهيركيس إمام شافعين واسوق أمك وأكو قرانك لكن ضبع وهو العرانك ما اليرى مليس كي وحبان الحنين كاسوية معها صدح شيء الوصوية إنو يهي ورابه أنا أفرع الوصوة تري صدح شيء أنا أفرع الوصوة كو وحويان بحر كاس أي كتاب كستقو كتبها اللقاء العربية كهبه ee markuu magaca qoro suuradda ku sawiro markuu dabiic meel ku qoro hoos wuxuu uga sawira dhurwaagiyo dadka dhan yaqaaniin waa qodo toban qofaa la keena oo waraaba taqaan oo reerbaadiyaa marka la suro la yidhaha suuradda halkaan ku tahay waa shaki ma layli babah la yaqaano subku waa weyn iyo qaar kore u weyn oo labada lugta dambena jiis aad moodo marka qof kasta arko waa ku qanca waa koow حتى رجل وير علانك كفسيره marka akay asho duwaaya ku soo wada laakiin waxa alaana naga qulmo ku soo gaariya ha laakiin oo jeedna in kutubir duwa ku yaal waa ko labo waa sifeeyeen ba imaam shafi'i waa tilmaamay bahal aad fi qanawiyin xolaha dab weer alaana wa harta kala daata ma afkaba ma saar qola taasna waa mid dalaba saddex hadeer waxa yeelay wadamada carabta xadiiqatu xayawaanada khleer hatta xaj marka tagto inta marka marka tagto baljuudata waxa tirada beerta baxalada ku jiraan la geeyo waa magaalada gudaheeda ma ahan meel fog magaalada gudaheeda ah waxa ku xareysan meel weyn oo darbi weyn tal xareeyo qolka waxa ku jira shabaq maroodiga ku jira waligaa maroodiga halkaas ay wareeyaan baadiyan ku arag maroodiga halkaan aad ku soo arkay maroodiga ku xareysan fiil ah ku qor libaaxiya meeshan ku jira asad aa ku qoran dhurwaagiya ku jira dabuc aa ku qoran labaatan reer baadiya waba xujayda waxaa tiraa warbaal kaakan ku jira xuliya waa dhurwaa ay ku leeyihin carabta waxaa tiradaa masmu haada maxay leeyihin dabuc marka fiiri muuqaalka kutubtii luqada carabiga dabuc markay qoreen waxay sawirayaan waa waraabka sifada lagu sheegay oo culummadii mutaqadimiinta ku sheegeen daabicna waa tamida waraabaha haddana asagii rooloo xaraysan oo carab oo dhan ay ka maqaatay kacayaan ma waxaan leenaha carabu ma taqan magacan carabiga ah laakiin annaga soomaaliga ha naqaan saasaan leenaha middeeda kale waxaa soo haray dhurwaa magaciisa sheega laleeyahay culammada soomaaliya ha sheega maxaa la yidhahda magac ha u keena hadday dadka ka wareejiyaan qaar ay yidhahdeen dibiyaan leenaha ذئب وأيدبادات كل كتاب لقاها من ساقط أي كتاب لقاها كهضلا ذئب مكو قرأ أي كهز قرأ وأوبت طلبات متكا وكفر لما بكو شيئا حد عشر كما كان أقلنا إن الجيل لساقا ما بادين سماكا يوحاني وحي علماء قاعدة وقادقين وأطمان حوالها عن بحلالة يريد أنكري شافعية الحنابلة كل وحي كل يتاريين waxay rabeen kadibi waa waxaan dibi cuni karin ah u fiirso inda tusalik ah anwaar misal inda tusalik shafiiyada markuu miisaaliyo kale dibi wuxuu socon kari weey geel waxa lagu yaqaan moogta dibi ma cuni karo weey dhurwaan yaan geel cuni kari waraabu geel qora wal ogi waraabu geel qora waa wax aan la yaqaan dibiga waxa calaamad waa asag geel ma awoodo saasoo انا بلادنا كنت حتى كان انا قرينا من حبان ايدو كمي ثالنا بهلده ان waxa weeyaan geela dugaaga bahalada yar yar weyn isku kale kadibi wa fa'lan ule min ha wadin hanabila shafiyadu sidii idan marka dibiga la muuqaal wala sifa midna ma hal muuqaalkiisu waa ay ay yadwana isma sifadiisuna waxa lagu yaqaan dibiga waa maxay inuu san cuni karin geel waraabina geela waa idan marka dibi iyo dhurwa shaqa ismal ee dhurwa meel ku sheeg dad u diido dab marka waxa weeyaan meesha laba dhibaatadu ka timid waa labadaas dhinac waa war siyaasi qayb kamid ayagu siyaasada ka raba qola ay iska soo hor jeedaanoo cuntaa la yidhi markaasay ku dicaayidaynaya waa iska siyaasi oo waxaa la rabaa diinta iyo siyaasad fircooniya in laysku qaso taasna ma aqbalayno ya shabaabaa cuna alale day cunaan geelaba waa cunaan maa geelana tiraada waa xaaramasna taas aqbali mayno marka annaga in diintayda annaga siyaasad lagu qaso oo lagu qalino soo ma jeedin qolana waa ka daacade waxaa iskaga qasan dabuca iyo di'diga iyadana waa fududa qofki daacada si fududuu ku kala ogaan kara marka waa inaan laysku qasin alaa laa yaxilu xalaal maaha duu naabin mici mid u saaxiib ah midkaas micida u saaxiibka oo min asibaaci dugaal ah walaalximaaru alahliyu marka xadiidkan iyo xadiidkaasuna ma iska dhimaan karaan maxaa xadiidkan waa caam wax alla wixii micilo waa xaaraan waa caam kaasuna waa kaasoo wuxuu ka reebaya wuxuu leeyahay dabicu kuma jiro xagga ka dhiga isaga inta kale xaaraan caam iyo khaasna waa saasa loogu dhaqma si uma jeed walaalximaaru alahliyu dameerkao dadla joogtaana xalaal ma aha lama qala karo walaal luqadatu baadina xalaal ma ahaan baadidaasoo min maalin mucaahadin gaal mucaahada maalkiisa ka ahaatay gaal mucaahida hadday ka lunto baadidu gaalka mucaahadka dimmigii iyo mucaahadka way soo gelayaan gaal mucaahada waa gaal heshiis lala galo muslimiintu heshiis la galay oo amni ku nool ama waaba dimiga lafkiisa mucaahada la yidhahda waddanka muslimka ku dhex nooli canshuuruu iska bixiya hantida ka lunta ma bannaana inaad tara gaalay ka lunta oo iska cuna xaaraan wey sida tii muslimka loo ilaalina waa in hal sana la yabohiya ma bannaana adoon yabohin inaad cunto macnaha waxaan xalaasha ahayn adoon yabohin inaad cunto sida tii muslimkaad u yabohina islaamku markaas siduu wax u qiimeeyo fiir gaalka uu ballan kala galay meelkiisa xataa waa ilaalina diinka islaamku waa kaas ilaa an yastaqniya canha inuu ka beeqtoonaada maahane duu isagu iska tuuro iir waa iska tuuray gaalkii meeshaanu joogay mucaahadu ahaa alaabtiisa isagaa iska tuura markaasu ka tegey adna waa qaadane waa rarane waa rarane isagaa nacay alaabtiiba meeshaan taalla gaal haddi xarbiga gaal xarbiga awle mogta xalaalaheed hantidiisu kama hadlayno laakiin midka xataa mucaahadka oo maalkiisa awal xaaraamta ahaa hantidiio halkaan taalla duu isagu ka tago ama uu tuuro waa qaadane waa qaadan ila isaga ka deeqtoomay rawaahu daawuda wariye xadiiska baabu faraa'idi hada kan baabu faraa'idi faraa'idki baabkiisi weeye faraa'id waa jamcu fariida fariidadana asalkeedu waa taqdiirta haddana waxaa loola jeedaa cilmu almawaariis cilmiga dhaxalka iyo wixii la xiriira sida xisaabtoo kale cilmiga dhaxalka ayaa halkan loola jeedaa cilmiga dhaxalka macnaheedana waa maalkii qofkii dhintay ka tegey in la gaadhsiiyo qofkii xaq u lahaa maalkii qofkii dhintay ka tegey qofkii xaq u lahaa in la siiyo wey cilmi aad u muhiimo wey nisfulcilmi axaadiistaa ku soo aroortay inkastoo aysan sugnayn cilmiga barkiis inuu yahay cilmi aad u muhiimo wey cilmiga faraa'id kutubo badan ayna culummadu keligiis ka alifeen aad u fara badan oy ugu caansan tahay raxbiyada iyo shuruuxdeeda marka badanaaba waxaa fiican qofku musanafaadka laga alifay inuu waxa weeyaan akhristo haduu qofku raxbiyadaas iyo maadiiniga sharaxa isku akhristo waa u baxaysaa insha allah waana iska fududii laakiin badanaaba hadda kitaabkan axaadiidta ku soo aroortay in yaroo ka mid uhu sheegayaaho qofkaysan awal baabkeeda ugu bixin baabkan waxaa dhacday inuu xoogaa culays ka dareeno tan kale middeeda wax badan ba kama sheegayo oo faraa'idka cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah qur-aankaa faahfaahiyey axaadiista ka hadashay maba badnaba qur-aanku siduu u caddeeyey axaadiista uma cadday qur-aankaasi aad u daqiiqa kala dhigday welibaad saas daraaddeed sida saxdaa hadduu qofku saddexda aayadooda dhaxalka u fahmo ee suuratu nisa yuusikum allahu fii awlaadikum walakum nisu maa tarka aswaajikum iyo aayadda suuratu nisa ugu dambayda yastaftuunaka saddexdaas aayadood si saxa hadduu u fahmo halkaan xadiidoo baabka ugu horeyna uu ku darsado bis weeyaan faraa'id waa fahm halkaan xadiid iyo saddexdaas aayadood qofku hadduu sax u fahmo maxaa yaele aayadahaasa aad u sharxay oo u caddeeyey can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam alxiquu haleeshiiya alfaraa'ida faradyaalka biahlihaa dadkii iska lahaa فما بقي وحي هرا فهو ماغاس لأولى رجل منك أقوله أيها إسكاله رجل كاسو ذكر لطأ متفق عليه الحقوا هليشية الفرائطة فرض يالك بأهلها ضدك إسكاله هليشية ضدك وحدحلا والله قفوه وحكون دحلا وحلا يرى فرض فرض معنيه وحوه قدر قرآن إلهي يرى هلا الصيب وإنت الصيب qadar go-an oo aayad qur-aan ama xadiidku yidhaahdeen intaasu leeyahay ha la sii faradkaa la yidhahda faraa-iddu waa lix ayaga dhan lixdaas mid ka mido wey waa lix farad yaalku lix weeye farad yaalku marka lixdaas qur-aanku sheegay mid ka mid aha loo sheegay oo layidhi intaasu leeyahay khalaas intiisiyaa la siinaa khalaas waana dhammaa dadkaas waxaa la yidhaahdaa asxaabu alfuruud dadka faradyaalka iska leh ee faradyaalka ilaahay siiyey aa la yidhaahdaa dadkaas dadna waxaa la yidhahdaa casab oo macnaheeda waxa weeyaan casabada waxaa lagu yaqaan qadarkaas go-an ha la siiyo ilaahay ma dhihin ee haddii dadka ahlu faradkaha waxooda la siina marka hore dib maalku dhammaado oo iska sabrarso qofkan casabada hadduu keligiis yahayna maalkao dhan u qaada haddii ahlu farad joogaan oy maalka qayb qaataan inta soo hartu qaadan saddexdaas mid mara qofka casabada yuu keligiis yahay maalkao dhan u qaadan haddii waxa weeyaan dad ahlu farad oo badan joogaan ay dhammaystaan maalkana waa dhacaasa wax la siino hadday dad ahlu farad joogaan oo qaybtooda markay qaataan wax soo hareen inta soo hartay day rag iyo dumar yihiin an lidakari mitlu xadil untayeyn u qaybsanaya duu haddee keligiis yahayna waa wada qaadana marka qofka casabada saddexdaas xaalu noqdo laakiin qofka ahlu faradka asaga warkiisu bis weyn qadara ilaahay u sheegay qadarkaasu qaadan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alxiquu haleeshiya alfaraa'ida faradyaalka biahlihaa dadka iskale haleeshiya macnaheeda marka waxa weeye sideeda dhaxal markaad bilaabaydo dadka dhaxal kale waa inaad wada garataa yaa ahlu farad ah yaase casaba o halkaasad ka bilaabay qofaa dhintee lagu yidhi waxaa leeda ii tiri dadka dhaxal kale waad koobi markaa dadka laguu tiriyo aad waxaa leedaha intaasuna waa ahlufarad intaasuna waa casaba casaba xagga iga dhig ahlufaradaad waxooda siina markaad waxooda siido wixii soo haraa casabadaad siina marka marka ahlufarad iyo casabo ahlufaradka la hormarya markaad wax bixinayso ayagaa la siiya oo loo hormariya waa noocaas faradka la sheegaana waa lix waa nis dadka gabal ilahay wuxuu ihi maalka hala kala baro bar ha la siiyo gabalna waa rubuc maalka afar ha loo dhigo meel ha la siiyo gabalna waa umu maalka sideed ha loo dhigo meel ha la siiyo gabalna waa ulu maalka saddex ha loo dhigo meel ha la siiyo gabalna waa uluaan maalka saddex ha loo dhigo laba ha la siiyo gabalna waxa wey waa sudus maalka lixa loo dhigo meel ha la siiyo lixdaas way faradyaalku marka dadkaas ilaahay faradyaalkaas yidhi ha la siiyo wixii ka joogaad siinee maalka soo haray casabadaad siine casabada ayaad siine waa noocaas miaal miaal ninaad dhintay wuxuu ka dhintay xaaskiisii iyo wiil ninaad dhintay wuxuu ka dhintay xaaskiisii iyo wiil uu dhalay weligaa wiil haddii lagu yidhaahdo sifada qofka lagu sheego maydku u yahy wiil haddii la yidha maydku maydku wiil u yahy aabbe haddii la yidha maydku aabbe u yahy awoowe haddii la yidha maydku awoowe u yahy sifada lagu sheego dhaxal haddii la joogo sifadaasuu maydka u yahy saasaa calaamad ku ah haddii aq la yidha maydku la dhasho sifada lagu sheego maydka u yahy marka wuxuu ka tegey zawja iyo ibni khalaas waxaa leedahay zawja xayleeda haddii farac waarita joogo umunay leedahay maalka sideed u qaybi hal meela zawjada sii wiilka xuu leeya dhihmin maxaa le waa casaba saw ahlufarad maa zawjada ahlufarad faradkeedii sii hor markay qaadato toddobaa soo hartay soo ma aha waxaa leey wiil yahu qaado isaga isaga casabo wey loo tirin maa wixii soo hartay qaado aad leeda umunka laga jara le waa kaasa famaa baqiya wixii haraa fahuwa kaasu liwlaa rajulin ninka ugu dhow ayaa iskale qaraabanin ninka ugu dhow ninka ugu dhow marka dhowaanshadaas mar waxaa lagu kala dhawaana xagga jihada jihaday ka imaana oo waxa weeye waxa ugu dhow waa xagga bunuwada maydka wiilkiis aa ugu dhow dadka waxaa ku xiga ubuwada aabbaku xig waxaa ku xigta uquwada waxaa ku xigta cumuumada xagga jihada saasa loogu kala dhowya ila saddexaa dhawaanshada laga fiiriya marka ugu horayda hadday joogaan fiir maydka aabiis waa jooga awowgiis waa jooga wiilku dhalay waa jooga wiilku sii dhalayna waa jooga yaa ugu dhow wiilku dhala ugu dhow dadka kaleto ahlufaradka waxooda siina wiilkaana maalka qaadana soo hara dhankaas waxa weeyaan waa xagga jihada sida kaloo loo taas haddii la waayo oo waxa weeyaan jihada waa darajada koowaad oo wax lagu kala hormariyo hal jihayba wada xigaanba hal jihay wada xigaan hal jiho ayay wada xigaan waa ibni iyo ibnulibni darajada ku kala hormarina marka midna labu soo tirsaday soomaa midna war halmi ibnigaa siina mala waa darajaa la yidhahda darajadaa lagu kala hormarina awal waxay kala ahayn dhinacna aabbaa jiray dhinacna wiilaa jiray isku jiha maahayn jihadaana hormarina bunuwada dii wiil la waayeen oo walaal iyo aabba joogaanna ubuwadaa la hormarina xagga jihada marka jihada waxa u horeeya bunuwada ubuwada ku xigta uquwa ku xigta cumuuma ku xigta saasay ugu kala horeeya jihadaa lagu hormariya hadday isku jiha jiraan oo ama waa dhanka ubuway wada jiraan oo waxaa jooga aabe iyo abul abi awowa darajadaa lagu kala hormarina midna maydku toos ula baashin midna hal darajuu ka sii xageeya soo mana kana sokeeyo bis darajaa lagu hormarina hadday hal jiha jiraan isku darajo yihiin hal jihana waa jiraan waana isku darajo sida maalan waa ukuwo labadooduba waa ah iyo ah quwatulqaraaba lagu kala hormarina marka midna waa shaqiiq midna waa ku aab quwada lagu kala hormarina marka yaa xoog badanaa laleeyahy midka ku aabi hooya iyo midka ku aabba kan ku aabi hooya xoog ba saddexdaasa wax lagu hormariyo waxa weya jihada iyo darajada iyo quwatulqaraaba saddexdaasaad ku kala hormarina kan ugu dhow marka saasaad ku kala garanay saasaad ku garanay waxaa la yidhi fahuwa liowlaa rajulin dakarin rajulin haddii la yidhi dakarin xaa loo daba dhig rajulin ninka ugu dhow waa iska laali dakarin oo lab ah waxaa loo daba dhigay laba shay kow horta rajul maxaa la yidhahdaa kullu dakarin baaliq min bani aadam aa la yidhahda baaliq saasaa badan loo adeegsado maanta loolama jeedo baaliq waxaa loola jeedaa dakaraa loola jeeda hadduu raba caloosha ha ku jiro haddii kaleto daker badana rajul waxaa loo isticmaalaa baaliq mid qangaara maanta loolama jeedo duu caloosha ku jiro carruurkaanu asagaa iskale marka inaan dakerka maanta rajulka inaan loola jeedin baaliq aa lagu tusa ee loola jeedo daker mudakaraa loola jeedo taas waa loo sheegay tan labaad marar badan waxaa dhacda in la idlaaqo rajul iyadoo shaksi loola jeedo oo rag iyo dumar aysan kala lahayn waa jirtaa marar badan ay dhacda in la idlaaqo man wajada maalahu cinda rajulin uu yidhi nabigu sala allah alay qofkii maalkiisa ka hela nin qof agtiisa cinda rajulin qof agtiisaad leedahay qad aflasa faqiira waxa weeyaan rajulinta hadda nin iyo dumar midna loo hel qof a loola jeeda rag iyo dumar isku hadda waxa weya dakeri waxaa loo daba dhigay nin in loo jeedaa lagu tusa oon maanta dumar ku jira marka waxa weeyaan ninka qaraabanimo ugu dhow sii weeye saqiirba ha ahaada ninka qaraabanimo ugu dhow sii weeye saqiirba ha ahaadee ha ahaadee marka waa casabada ugu dhow asiini sidaasayna u kala dhow yihiin aan sheegnay wey sidaas aan sheegnay ayay u kala dhow yihiin wacan usaamata ibnu zaydin radia allahu canhu marka xadiidkan qaacido muhiim muhiim muhiim jiddan u yahay warkiisana waa soo gaabinaye waanu macno ballaaran yahay qofkuna kama marno lafdigan xadiiska inuu xifdisan yahay wey aayaadkana ku darsado wacan usaamata ibnu zaydin radia allaahu canhumaa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر النبي لا يرث المسلم المسلم ما دخله الكافر قال ولا يرث الكافر قال ما دخله المسلم المسلم متفق عليه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليه طف مسلم قال دخلنا دي قف منت قال عرور كو دخل دخلنا دو مسلميه دو مسلميه دخلنا gaalmo muslim ma dhaxlo haddii gaal waxa weeyaan muslim dhinto carruurkiina uu gaal yahay dhaxlimo marka sina isku dhaxlimayaan waa sariix waa caddi xadiisu ma isdhaxlayaan saddex mas'ala niqaash yaru galaa masalada koowaad waxay tahay mucaad ibnu jabal iyo saciid ibnu musayib saxaabigaas iyo taabicigaasa waxaa laga sheegay hadduu gaal dhinto muslimku waa dhaxlay laakiin haddii muslim dhinto gaalku dhaxli ma maxaa u daliilaha la yidhaha waxay dhahdaan alislaamu yacluu walaa yuclaa islaamku asagaa sarreeya lagama sarreeyo alislaamu yaziidu walaa yanqus islaamku qofku waxbuu siyaadiya kama nuqsaamiyo xadiidkaasay keeneen xadiidkaas ayay keeneen xadiidkuna waxa weeyaan waa mawquuf calaa mucaad xadiid oo waxa weyan asaaniiddiisa kulligood maqaal ku jiro wey sidaas sawaabka calaa kulli xaal waxay tahay inaysan isdhexlayn inaysan isdhexlayn weeye sida sawaabka mas'alada kale xanaabilada sheegta xanaabiladu waxay yidhaahdeen asbaabu lirti sababaha laysku dhaxlaa waa saddex annasab waalnikaax waalwalaa waa saddex sababaha laysku dhaxlaa waxa laysla ogol yahay waa saddex waxaa laysku dhaxlaa nasab oo wiilku aabbihiisu dhaxlaa hooyadiisu dhaxlaa hooyadu wiilkeedii dhaxlay nasab waa laysku dhaxlaa dhalasho nikaaxna waa laysku dhaxlaaho zawja iyo sawjadu nikaaxa isku dhaxlaa walaana waa isku dhaxlaa qofku addoonkuu xoreeyey hadduu dhinto qaraabo dhaxasho la waayo isagaa dhaxla sayidkiiaa dhaxla xoreeyey waagii hore waxa weeyaan imaam axmeda wuxuu ku tegey labadan qofoo kale diinta gaalkii muslimka kale ah hadday nasab ka dhexeeya isdhaxli maayaan haddii nikaax ka dhexeeyena isdhaxli maayaan laakiin hadday tahay walaa oo sayidkan maalan waa muslim qofkan dhintayna waa gaal laakiin isaga xorey waagi hore waa dhaxlaah yidhi imaam axmed iyadana waa daciifa yidhahda culummadu xadiidka u daliishadeen xadiid sugan ma ahan u daliishadeen xadiid nabiga laga wariyey laa yarifu muslimu nasraaniya muslim gaal nasraaniya dhaxli ma ilaa an yakuuna cabdahu ow amatahu inuu yahay addoonkiisii maahan ama addoontiisii daaradu waxaa wariyey daaru qudna xaakim bayhaqi min dariiqi muxamed ibnu camar alyaafici muxamed ibnu camar alyaafici waxa weeye yaaficina waa daciif waa daciif marka waxa weya taqriibka xaafid wuxuu yidhi saduuqun lahu awhaan marka lama war lama ictimaadi karo wax uu la tafaruday masalada kaleeto iyadana xanaabilada sheegaan waxay yidhaahdeen qofka dhintay muslim u ahaa gaal uu maalan dhalay oo kale markuu dhintay hadduu soo islaamo intaan maalka la qaybin dhaxalka waxbaa laga siinahaya dhaxalka markuu naftu ka dhacayday gaalka maalan waa aabbihiis intaan maalkii la qaybinuu soo islaamo wax waa laga siinahaya iyadana waa daciif sababtaa waxay dhahdeen jamaahiirtu saddexda madhaboodoo kale markii qofka naftu ka dhacday maalka milkigiisii waa wareegay muslimiintii dhaxalka lahay ku wareegay marka uu qofkaanu soo islaamaya maalkii dad kalaaba milki u leba ilaa daqiiqada naftu dhacdo aa maalku wareega halkaa la siinama qofka nasiibkiisa la siina maalkii laba kalaan haddii waxay yidhaahdeen naftu markii ka dhacdo maalka la qaybiyo oo uu soo islaamiyo wax lahaalaha waa maya haddaan la qaybina waa la midoo maalka waa laleeyahy dada milki u leh marka qawlkaas waa saddexdaas qowla jirta saddexda qowlba waa daciif sida sawaabka waxa kala qaad ma leh muslim iyo gaal isma dhaxlaan calaaqada diinta ka xoog badan calaaqaadka kale oo dhan wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu fii bintin gabar iyo wa binti bnin wiil gabaru dhalay iyo wa ukhtin gabar maydka walaashiisa faqada nabiyu nabigaa xugmiyey sala allahu calayh wasalam lilibnati gabadhi maydku dhalay annisfu bad ayaa u sugnaaday walibnati bni wiilka gabadhu dhalayna asudusu sudusa u sugnaaday takmilata uluayn uluaynka xaaloo dhammaystiraya sudus wamaa baqiya wixii haraana farilufti walaashu u sugnaaday rawaahu bukhaariya wariyey xadiidkan qisuba laha markuu warinayay cabdullaahi bn mascuud oo abulqays ayaa wuxuu yidhi waxaan maqlay hudayl ibnu sharaxbiil wuxuu yidhi abu muusa alashcari ah waxaa la weydiiyey saxaabigu jaliilka ahaa can ibnatin gabar sifadii lagu sheego waxaan idhi maydka u tahay can ibnatina duleeda maydkaa dhalay iyo wabnabtin ibn iyo maydku wiiluu dhalay gabar uu sii dhalay iyo wa ukhtin maydka walaashiisa saddexdaasaa maydkii ka tegey alay abuu muusa alashcariyo uu dhaha fa qaala wuxuu yidhi abuu muusa lilibnati annis wuxuu yidhi horta gabadha maydku dhalay barsi sida suuratu nisaa ilaahay ku sheegay taas xaq u dhigay walilkhti walilkhti annisu ayadana suuratu nisaa aakhirkeeda weeye gabadha walaashaah maydka la dhartana nisi midda oo waxa weeyaan wiil maydku dhalayn hadda noolay dhalayna haba mala saasuu u dhaxay abuu muusa alashcari markaasuu yidhi intaas markuu sheegu yidhi wa'ti ibna mascuudin fasayutaabicunii cabdullaahi mascuudna u tagoo u sheeguu yidhi sidaas inaan u qaybiyey waa igu raaci doonaa cabdullaahi mascuudu u tag waa la weydiiyey sidaas waxaa kaaga horreeya la yidhi abu muusa alashcari oo saas u qaybiyey wuxuuna noo sheegay inaad ku raaci doonto fa qaala laqad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin daan ku raaco alla ilah waa baadiyaysanahay dadka hanuunayna ka mid maahiyo taas maxay ku tusaydaa si kasta oo qofka uu kuula qiimo badan yahay mas'alada hadduu ku gebsan yahay ma bannaan inaad ku raacdo iid waa saxaabi jaliil ah cabdullahi bn mascuud waxa u caddaatay in masalada ku gebtay abu muusa alashcari wuxuu yidhi haddaan ku raaco alla ilahay waa baadiyaysana dadka hanuunsana ka mid maha idan marka saaxiibka ha ahaa shiiqaaga ha ahaa macallinkaaga ha ahaa aabbaha ha ahaa hooyada ha ahaa hadday caddaato qofka lama raba hawo hadday caddaato mas'aladan uusan sawaab ku ahayn mas'alada sawaabkaad raac iyadaa ka horrayda wax walba masaladaas waa inaad ogaato fiiri marka wuxuu yidhi aqdil fiihaa bimaa qada nabiyu sala allah alay slam maaha hawo inuu ku khilaafayo nebi maxamed xukunkiisuu hayaa cabdullahi mascuud aniga waxaan ku xugmaa yidhi xukunkii nebi maxamed sala allahu calay wasalam fiiri marka nebi maxamed xukunkiisaa ka xaqnimo badan xukunka qofka kale lilibnati anis wy gabadha maydku dhalay baray leedahay walibnati ibni wiilka maydku dhalee aan hadda noolayn oo maydka ka hor dhintay maydkan waa uu ka horey wiilkan gabadha uu dhalee maydku awoowaha uu yahay asudus sudus ay leedahay maalkuu lix loo dhigay meel takmilata uluayn marka la ysku daro gabadhii maydku dhalay iyo gabadhu awoowaha u ahaa uluaynay noqonaa waxay qaatay dumarkuna uluayn ka badan maba qaataan ma qaataan markaasuu wuxuu yidhi wamaa baqiya falilukti wixii harayna walaasha maydka la dhalatay iskale loo tirima ayada waa casaba maanta casaba maca alkhayr aa laydhahda oo qaacido waxa ah alakhawaatu maca albanaati casabaatun waana ijmac qaacido weliba ijmaaca wey waa qaacido waana ijmaac ijmaacaas waxaa soo raray ibnulbadaal sharaxa saxi bukhaari aymada dhanaata kulli kitaab kutubta dhaxalkana wayga hadla waxaa la hahda alakhawaat maca albanaat casabaat walaal maydka la laartay hadday joogto maydka gabdha u dhalayna ay joogaan oo wiil joogin khalaas gabdhahaas waa casab waa casab waxaa la yidhahdaa casabatun maca alkhayr aa la yidhahda loo tirima marka fiiri marka abuu muusa alashcariya loo sheegay fiiri waxaa la yidhi saxaabigii aad tiri waa raaci doonaa saasuu yidhi kuma raacin ee wuxuu yidhi haddaan raaco waaba baadiyaysana dadka hanuunsana ka mid maaha muxuu yidhi marka abuu muusa alashcari markii loo sheegay innaga maanta haddii la yidhahdo wadaadaa ku khilaafay masaladii asaas ka tirina saasuu ka yidhi waa doobi laha uguur afka ka sii dayna wadaad maanuu khilaaf haddaan ka soo diyaara muxaadaraha waxaan ku dhiga arka u dhihi laakiin abuu muusa alashcari fiiriye hadalkiisa wuxuu yidhi laa tas'aluunii maadaama haada alxabru fiikum mas'alad dambe hay weydiinin inta caalimkaasu dhexdiinna jooga fiiri xaqa sida loogu tawaadalo caalimkaas intu dhexdiinna jooga ilaa moog tahay cabdullahi bn mascuud hawe ma keenin wuxuu yidhi waxaan ku xugmaa xukunkii nabigu sala allah alay caalimkaas intuu dhexdiinna joogo mar dambe masale hay weydiinin asagaa iga cilmi badan weydiiya waa kaasaa hadyigii saxaabada waxa saxaabada ilaahay u jeclaaday ee ay dadka looga doortaan waa noocaas asagu islama weyne xaqaa la weyn meesha anaga hebela masalada ku gaftay ay weyn nala tahay ayaga xaq inaad ka leexataa la wey bis markaas wuxuu leeyahay may caalimkaas bis asaga weydiiya marka hadda ka jir sidaas ilaahayna dadka ku jeclaa xaq inaad u tawaabucdo meesha ku aragta raac eedan adigu naftaada uu kula weynaan oodan difaacin marka xadiidkan wuxuu tusayaa meydka hadduu hal gabar ka tago oon carruur kaloo dhala aysan joogin misaylan waa sida qur-aanku sheegaya maydka gabadha uu awoowada u yahay hadday joogto laba shardi haddii la helo sudus ay leedahay laba shardi suduskan ku qaada iska qaada maa shardiga koowaad waa inuusan joogin wiil ayada la siman wiil la siman aan leenahay wiil la dhashay dhihi mayno wiil la siman waxaan ula jeednaa waxaa isku mid ah inuu ayada la dhashay oo wiilkaana asna wiil kala dhalay maalan inuu ayada la dhashay oo ayada nafta maydku wiiluu dhalayaa dhalay wiilkuna waa la dhasho isna wiilkaasa dhalay o iyo inuu wiilkan wiil kalo maydku dhalay oo isna dhintay uu dhalay ila u siman yihi markaas maydkii waa u siman yihi maydkii maalan hal wiiluu dhalay wiilkii gabar iyo wiiluu dhalay labadoodiyaa joogay wiilkan maydku dhalana maydka ka horu dhintay wax dhaxli maa marka waa sima markaas waa wada dhashay mota wiilkii gabar tan kalena waa maxay maydkii laba wiiluu dhalay iyo gabar labadii wiil aa midna gabar dhala midna wiil dhala labadii wiilna waa dhintay intii maydku kusan maxaa jooga gabadhii maydku dhalay iyo wiil iyo gabar uu awoowo u yahay maydku oo ayagu aan wada dhalana ilmo adeer laakiin maydka waa u siman yahay awoowo u yahay marka markaasoo kaleeto lidakari mil xadimatin u qaybsana mar haddii wiil joogo marka waxaa lahi gabadhu markay sudus qaadada shardi waxaa wiil la siman waa inuusan joogin wiilkaas ama iyadu la dhashay ama waa la ilmo adeer waa shardi horta ee haddii wiil la simanu joogo waxay wax u qaybsanayaan lidakari milu xadiuntayeen markaas ahlulfarad gabadhu noqon mi waa shardi shardiga kaleeto waa cadamulmushaaric gabarna waa inaysan joogin la siman day gabaru la joogto waxa weeye suduskay labadoodu qaybsanayaan day shan gabdhood yihiin suduskaasay wadaleey maxaa yaele niskii waxaa qaadatay gabadhi meydku dhaa sudus marka lagu daro uliaan ay noqonayo dumarna kama badsadaan uliaan marka labadaa shardi markay helay sudus qaada gabadha awoowaha mayd ku mid waa inaan wiil la simanna joogin gabarna aysan joogin oo ayadaa la siman markaasay qaadanayaan gabadha ukhtadana hadday shaqiiqo tahayna ayadaa qaaday wixii soo haray hadday waxa weeye liab ay tahay oo mid kala jooginna ayadaa qaadeen waxaa laga hadlaa iyadana shaqiiqada waxaa shardi ah markay waxa soo haray qaadayda waa inaan wiil la dhashay joogin dii wiil shaqiiquu joogo lidakari mil xadunisa inay u qaybsanayo ee waa keligeed waa gabar hadday gabdhaba yihiinna waa qaybsanaya waa casaba laakiin waa qaybsanaya wixii soo marka taasna waa noocaas وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله رسول الله يري صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اسم دخلان اهل الملتين لما كلا دين لما كلا دين اسم دخلان رواه احمد وري واربعه افرتين ووري الا تمديه ترمذي معنا واخرج الحاكم سو صار بلفظ اسامه لفظ اسامه لفظ اسامه وصمر اسامه بن زيد حديث كده لا يرث المسلمون كافرا ولا يرث الكافر المسلم لفظ قاس اسامه ايو كو وريي حاكم وهو النسائي النسائي واوري حديث اسامه حديث هو اسامه بن زيد بهذا لفظ لفظ عن قران لا يتوارث اهل الملتين ايو كو وري حديث كان شماس بن الباني ارواء القليل كوكو حسن صحيح حسن صحيح ايو كيري حاكم هو صحيح يعني ابن الملقن هو صحيح يعني ابن الملقن هو صحيح يعني خلاصة بدر المنيرك هو كو صحيح يعني حديث هو قطوسة يلما قفو كلا دين اسمه تحلان وحديث كي هو تمحوه دوين حديث كي مسلم يقال اسمه تحلان كفائده سنة كان واحد تيهاتي لما قالي هنا اسمح لمايا قف كان يهودي كان كريشتان كان أحلي مايا midka kristanka kan yahuudiga dhaxli ma midka majuusiga iyo yahuudiga isdhaxli maayaan labada gaaloo kale diinta isdhaxli maayaan sidaas weeye sida sawaabka ahlucilmiga gabal ay yidhaahdeen alkufru milla waaxida waa isku diin waana isdhaxlahayn lakiin sidaa sawaab maaha sida sawaabka waa sidaas nabigu yidhi xadiidkuna waa saxiix xadiidku wuxuu kaloo tusaa labada gaal oo isku diinta waa isdhaxlahayn labada yahuud waa isdhaxlahayn waana ijmaacda khilaaf male labada yahuudda waa isdhaxlayaan labada kristanka waa isdhaxlayaan marba hadday isku diin yihiin waa isdhaxlayaan waa isdhaxlayaan وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء الرجل من أولمد إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحيد إن ابنبني ويلكي ويلكي سيان انتو ويلا أوهو أحي ويلا قلي أوضعي آدنتي وساس فما لي محيغ سقناضي من ميراثي بحالكيسا محان كلي بحالكيسا محان كلي فقال نبي قل لك سدس لح مركا واضغات ميل هنتيدو كتبو دال لح قيد ميل اقلب فلما ولا مركو جيسي دعاه نبي ويه قال فقال وحل لك سدس اخر سدس كلنا ولا سدس كي هو فرض سدس كضمن عصب قادم ليش انا كوحي روينا شرح ابها اي اوغا صدح قابي وخو دخلا واسكو ميد ابها اي اوغا لبدaba إلهي أبقوا كنت مع مسوما واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يا آيات كلا فربنا أووغا إلهي أبا كنت مع إذن أبي أووغا لبدا أبا لله صدح طريقة يخطو نحلا مروحي وحكو نحلا فرط بس عصبا من نقضان وقارما مركو جوغا فرع وارثه مذكر ويلو دلايا بجوغ ميتك ميت كان يجوغ دلين ويلو دلايا جوغ sudusay qaadaan dib nuu soo laamaan waa tegay aabiya awoow midu yahay aabana asaga wax dhaxlaa marka aaba dhinto awoow du joogana markaas wax dhaxlaa awoow koow waa hal xaal xaaladda labaad casabanimo bisay wax ku dhaxlaan farad shaqa kuma laha waa goorma wax uu meydkii ka tegay lama arka wiilaa dhintay aabba iyo hooyuu ka tegay hooyo ulutay qaaday inta kale aabba iska qaada la dhima aabba muxuu leeyay maxaa waa casaba asagu daan hooyo joogina maalka dhabu iska qaadan mar hadduusan meydkiiba wax uu ka tegay la arag aabuu casab wax ku dhaxla farad maayo xaaladda saddexaad waxay tahay cinda wujuudi alfarci alwaarith almu'amal meydkan uu isagu dhalay wax ka farcamay oo dhadigaha jooga oo wax dhaxlay oo dumar farc iyo wuxuu isku darsanaa farad iyo casaba marka marka ugu horayba horta wuxuu qabsaa farad sudusu xagga dhigaa kaasuu fiiraha maalka sida loo qaybina bal wax ka haa wixii xaraam saa qaaday oo maalan fiir maalan fiir waxaa jooga waxaa jooga maalan aabbe waa jooga aabbe waa jooga waxaa kaloo jooga gabar na waa joogtaa maydka oo maydka dhaxlay oo maydku dhalay na waa joogtaa waxaa la leeyahay maalka horta lix u qaybi sudus lix u qaybi sita lagu dhisa aboogu sudusuu leeyahy xaquu dhigan maxaa soo haray lix marka hal laga qaaday shana soo harta soo maaha gabadhuna nisay leedahay lixday barleen saddexay qaaday maxaa soo haray laba soo maaha labadiina wuu ku darsan mid li suduska hore muxuu ku qaadanaa farad labadana sidoo kalena muxuu ku qaadanaa wuxuu ku qaadanaa waxa weeye casaba casaba asagaa mara marka aabbaha iyo wawu saasay wax u dhaxlaan saddex xaalo wey mar waxay wax ku dhaxlaayaan farad kaliya waa goorma waxaa jooga farac waaritha oo mudaka marna waxay wax ku dhaxlayaan casaba kaliya waa markaan wax farcaba joogin marna farac iyo casaba isku darsanaya waa markii uu joogo farac waaritha oo mu'ana marka waa saddexdaa marka awoowahan awoowahan waxaa jooga waxa weeyaan sida muuqata farac oo waaris ah oo mu'anaf ah ayaa jooga sidaasu wuxuu ku qaatay waxa weeyaan maalka markii lix loo dhigo meel kadibna inta soo laabtay ayaa sudus soo haray suduskii soo haray uu iska qaatay suuradda marka nabigu dhexlaya hadda waa la yaqaan xadiiskana kuma jirto waa la iska fahma goormee awoowa yeela kara sudus haddana sudus soo hari kara waxaa la leeyahay suuraddu waxay ahayd maydaa dhintay laba gabdhooduu ka tegey awoowe iyo laba gabdhood halkan lixad ku dhisay waxaa leedahay meeqa farada ku jirta masalada laba farada ku jirta awoowe wuxuu leeyahay sudus uu leeyahay sudusna makhrajka uu ka baxaa waa halkee sitte laba gabdhooda jooga faradkooda waa maxay thuluthaan thuluthaanna makhrajka uu ka baxaa waa maxay thalaatha thalaatha iyo sitte maxaa ka dhexeeya tadaakhul mis ku dhis markay sita ku dhisay lix midka kore ku dhis lixad ku dhisay lix markaad ku dhisa masaladii maalkeed lix u qaybee isle lix meelood isle ega ka dhigay bis awoowo farabkiisa sii lix meelood meel hal xaybu qaata shana soar soo maaha lixda intaas saddex u qaybiy laba labada gabood sii bal lixdan saddex u qaybi lix haddii saddex loo qaybi waxay noqonaya labo iyo laba iyo laba soo maaha wax afaray qaateen labadii gabood xaa soo haray meesha ku haray hal xaba soo maaha sudus kale soo maaha haye waa tan loogu yeero le kaana sudus kalaa kuu haray waa tan la leeyahay marka laba gabdhoodaa dhaxal kalaa leh markaasuu faradnimada qayb ku qaatay qaybna wuxuu ku qaatay casabanimo marka laba gabdhoodaad xalkaas la lahaa maalinkaas suuraddaa laga fahmay marka uu jeesta nabigu yidhi kaalay laka sudusun aakhar sudus kalaad leedahay falamaa wallaa markuu jeestay dacahu nabiga u yidhi faqaal wuxuu yidhi ina sudus alaakhar suduska kale ducmatun quudin suduskan dambe ma ahan farad hamoodin in awoowuhu leeyahay waxa weeye ulu ila ulua isku naqaa nabiga isku dareen weliga ha u qaadan awoo inu ulu leeyahay ee waxaad suduskan dambe ku hesha waa ducm waa casab saasaa loogu sheegay rawah axmed weli wal arbacatu afartan waa warin wasaxahu tirmidaa saxiixyana wahuwa min riwaayati xasan albasri weeye can cimraan ibni xusayn uu ka wariyey waqiila waxaa yidhi xaafidku inahu lam yasmac minhu cimraan ibni xusayn xasan albasri wax kama maqlin cimraan ibni xusayn xasan albasri waxba kama uusan maqlin culamo badan aana saas yidhaahdeen axmed ibni xambala ka mid a abu xaatima ka mid a cali ibnu madiiniya ka mid a bayhaqiyaa ka mid ah marka waa sidaas waxba kama maqlin waana sidaas sidaas oo kale laakiin xadiidka waxaa xoojinaya xadiidka kale ee waxa weeyaan yuunus ibnu cubaydillaah can ilxasan cumar ibnu khadaab ayaa nin weydiiyey awowga nasiibkiisa macqil ibnu yasaara istaagay almusari markaasuu yidhi rasuulkaa xugmiyey markaasuu yidhi maadaa muxuu xugmiyey markaasuu yidhi sudus u xugmiyey markaasuu yidhi ma caman yaa la jooga awow markuu sudus qaadaan markaasuu yidhi ma garanayo suu yidhi waxba garanaydid waxna nooma tarina naga ta hayta ma garanayo suduskan goorma awowaley waxaa rabaa waktigii la sii laha waktigii la sii laha marka xadiidkaas ahlucilmiga gabalaa qawiyeeyo sheekh naasir oo kaleeto saxiixu abi dawuudka ayuu ku saxiixiyaa marka awowa sudusuu leeyahy suduskan markuu leeyahay marka awowa sudus qaadana waa gooma laba shardiyaa jira laba shardiuu ku qaadana koo waxa weeyaan horta waa inaan aabba joogin aabba hadduu joog waxmaba qaato awow aabba hadduu joog awow waxmaba ma dhexlaba waa koo tan kaleetana farac waaritahaa jooga farac waarita aa jooga markuu sudus qaadana ee haddaan faracba joogin isago asab wax ku qaadana awowo awoowaha lugleeda waxbuu qaadanaana waa awoowe asaga iyo meydka aan dhadig u dhaxayn waa awoowe laysa baynahu wa bayna almayit unhaa waa inaad mid dumar u dhaxayn ee awoowaha hooyadaa dhalay waxma dhaxlo ilaa hoo awoowahaas iyo adiga yaa idin dhexay markaad dhimato hooyaa idin dhaxay waxma dhaxlo sidaasaa qaacido laga dhigtaa marba haddii jadka iyo maydka dumar u dhaxeeyo khalaas waxma dhaxlo marka awoowa wax dhaxlaayana waa inaad taqaano wallahu subxaana wa tacala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد